dhinaca kalena qaramada midoobe ayaa ka digaysa in xaaladda abaaraha ka taagan bariga afrika ay kasii darto iyadoo saadaalinaysa inay jirto halis weyn oo muujinaysa in sanadkii shanaad oo xiriir ah aanay di'in roobabkii la filayey hay-adaha gargaarka ayaa sheegay in malaayiin qof ay qarka u saaran yihiin gaajo hay-adaha gargaarka ayaa isku dayaya inay ka hortagaan inay soomaaliya la soo daristo macluul la mid a tii toban sano ka hor ka dhacday oo ay boqolaal kun oo qof ku geeriyoodeen haddaba xaaladda abaaraha ee soomaaliya sida wax looga qaban karo ayaa falastiin axmed iimaan ay ka waraysatay xildhibaan cabdiraxmaan cabdishakuur warsame oo ah ergeyga gaarka ah ee soomaaliya u qaabilsan arrimaha gurmadka abaaraha
sidaan marxib runtii xaaladda abaaraha aad aad ay culus yihiin sidaad la socotaan ama warbixinadan ku dhageysteen ama kuwiyanka soo saareen ama kuwa dowladda soomaaliya ay soo saartay lix milyan iyo boqol kun oo qofood ayaa halis ugu jira inay ku saamoogaan abaaraha ay saameeyeen keliya waxaa la gaaray ilaa haddeertaa laba milyan iyo sideed boqol oo kamida keliya ayaa wax laga qabtay oo duruufahooda wax un laga qabto un si loo gaaray ama biyo loo dhaamiyey ama uun wax cuntaa la gaarsiiyey ama uun wax maaragtay macluum bixina dadkooda yaryarkaa loo gaarsiiyey oo weliba nugul inta kale way dayacan yihiin runtii dhinaca gargaar caalamiyaho badan oo looga jawaabo arrintaasna ma jiro shacabka soomaaliyeedna waxaa moodaa gudo iyo dibadba inuusan war badan ka haynin arrinta abaaraha sababada la xiriirinaya arrintii doorashada aada u dheeraatay runtii ay dadka dhan ay ku ahaayeen diiradda ay saarayeen oo aada u adkeed oo aada u cuslaed runtii ayay dadkii weli la maqan yihiin marka waxaa jirto wacyi-la-aan ku aadan xogta dhabta ah ee abaaraha weli waxaa moodaa dadku inuu dalku inuu ku jiro xaaladda baad iyo farax weli aanan loo soo jeesin abaaraha ayaa muudaa marka meelaha ugu daranin waa halke wallaahi gobolada dhan abaaruhu way saameeyeen laakiin hadda warbixinada aan arkayno waa jubbaland iyo koonfur galbeed iyo galmudug meelo kamid ah puntland iyo xataa somaliland qeybo kamida nafteeda abaaruhu aaday u daran yihiin marka deegaanada qaarkood oo kamida dowlad goboleedyada qaarkoodna waa daran yihiin kuwana waa nasahan yihiin marka mar kastana isbedelka ku saabsan dadka aada u dhibaataysan waxay ku xiran tahay inta yar ee roob ee la helo saa la socoto afar xili roobaad ayaa la waayey kasoo socdo hadda oktoobarna saadaasha runtii ay bixinayaan dadka arrimaha saadaaliya wadarka ama cimilada saadaaliya ma sheegayaan wax badan oo lagu farxo ilaahay kiisa ka weyn wax kasta laakiin saadaasha hadda ma weyna taasaa keentay marka afar xili roobaad oo da-i weysay oo sidii raba da-i weysay runtii inay ay abaarihii ay xoogeystaan haddana xaaladda aan ku jirna ay tahay in macluul laga baaqsado waxaa kulamo la yeelatay ha waxaad kulamo la yeelatay mas-uuliyiin kala duwan oo ka socda beesha caalamka iyo dalal soomaaliya saaxiib lahay intaba maxaad isku soo qaadeen ma idin sheegeen sida ay idin caawin karaan maadaama baahi deg dega oo xal u baahan ay tahay arrinta abaaraha runtii waxay sheegeen in abaarta soomaaliya aan adduunka runtii aada indhihiisa aysan ugu soo jeedin dhib ahaantii oo laga sii jeedo aan u baahannahay taasaana keentay inay madaxweynaha weydiistaan inuu ergey gaar ah oo si uun ula xiriiri kara dunida ama soo jeedi kara indhaheeda loo magacaabo taasna oo ii xushay aniga runtii adduunka aada uga sii jeeda arrinta soomaaliya ama ama dhibaatada ka jirta ukrain ha ahaato ama sicir bararka xagga cuntada ka yimid ama taas kasii horeyso covid ninetenkii dhibaatadii oo la yimid oo dhaqaalaha saameynta ku samey ha ahaato iyo crisis kaloo afghanistan iyo yemen iyo tigree gobolka tigreega ethoobiya waxaasoo dhan wixii ka dhacay adduun ku jeedeen ha ahaato aad baa looga sii jeedaa marka annaga waajibkeena ugu weynaa mas-uuliyaddeena ugu weynaa tahay inaan isku dayno annagoo kaashanayna wadamada deeqaha bixiya heedaha caalamiga iyo dowladda soomaaliya xafiiska madaxweynaha inaan isku dayno inaan soo jeedino indhaha adduunka soo jeedino arrintaa iyada ah dhow marka la fiiriyo dhulka hadda aad sheegtay abaaruhu ay ka jiraan waxaa ka mida deegaano ay al-shabaabku maamulaan oo abaartuna ay ka jirto sidee deegaanadaasi gargaar loo gaarsiinaya maxaa qorshe ah oo aada u samayseen waa la gaarsiin jira weligeed waana la gaarsiin karaa local communitigaa jiro meesha dad oo qabaa-ilaa degan oo dhaqan iyo guddoon leh waxaa jira hay-ado maxalli ah oo si un ayaga ay ogol yihiin waa jiraan wax gaarsiin kara meesha dhib weynaa ka jira xagga gargaarka adduunka markii la yidhaahdo oo adduunku ma ogola dhulka ay shabaab ka taliyaan in hay-adahooda ay tagaan ama ay waxgaarsiiyaan sharciyo ayay ka soo saareen laakiin dadka soomaaliyeed qaadaa jiro ama shirkadaha ganacsiga ama local communitieska dadka qabaaisha deegaanka ee maxalliga odayaasheeda ama hay-ado meesha ka shaqeeya oo galaagal u leh wax siyaabo badanaa loo heli karaa in maaragtay la gaarsiiyo gargaarka laakiin in deeqdii la helo ayaa wax kasta ayaa ka muhiimsan dadka intooda badanna hadeertaan waxaa lagu caawiyaa waa kaash in lacagta loogu shubo moobaalada oo ayaga ay iibsadaan wax ayaa hadda ugu badan ugu dambeyntii maxay tahay baahida ugu weyn oo inta aan la gaarin hay-adaha caalamiga ah oo iyaga wakti u baahan kara ay dadka soomaaliyeed gacan ka siin karaan dadkooda abaaruhu ay saameeyeen hal iyo laba hal doolar hal doolar uu soo diraa oo guddiga abaaraha akaamadiisa kusoo diraa waxay caawinaysaa qof soomaaliya naftiisay badbaadinaysaa halkaas doolar weliba waa runtaa sheegtay nidaamkeeda caalamiga ahay oo biyokrasiga lahay ma maraayo toos ayaa lagu gudbinayaa dadka waana sii xooji doonaa hadda ilaaha maalmaha soo socda qaabka ay dadku wax kusoo diri karaan iyo siday usoo diri karaan laakiin hal doolar oo soo dirtaa qof soomaaliya ayuu badbaadinaya in arrintaas aan ku xisaabtanno waaye waana insha allah saan sheegay waan kordhi doonaa wacyigelinta iyo jamci tabarucaadka ama ama aruurinta deeqda dadka soomaalida dhexdeeda xoogga ayaan saari doonaa duulaha
kaasi waxa uu ahaa xildhibaan cabdiraxmaan cabdishakuur warsame oo ah ergeyga gaarka ah ee arrimaha gurmadka abaaraha u qaabilsan soomaaliya oo u warramayey wariyaha v o eda falastiin axmed iimaan